wararka caawa waxaa ugu waaweyn digniin ay boolisku u direen dadka degan magaalada melbourne iyadoo magaaladanu ay isu diyaarinayso in mar labaad xanibaada lagu soo rogo a c t na waxa ay diiwaan gelisay saddex kays oo cusub oo coronavirus ah kadib hal bil oo xataa hal qof aan xanuunka laga helin booliska gobolka victoria ayaa uga digaya dadka melbourne degan inay u badan tahay in la qabto haddii ay isku dayaan inay jebiyaan shuruucda la xiriirta xanibaadaha lagu soo rogay magaalada laga bilaabo caawa oo arbacaha habeenbarkii dhammaan dadka degan magaalada melbourne oo dhan iyo golo deegaanka michel shire la yidhaahdo ayaa guryahooda joogi doonaa haddii aysan guriga uga baxayn shaqo waxbarasho xanaanayn ama jimicsi baararka makhaayadaha iyo goobaha lagu jimicsado ayaa mar labaad la xiri doonaa waxaa sidoo kale la mamnuucay inay dadku u safraan gobolada kale ee gobolkan victoria haddii aysan haysan sabab saxa oo ay halkaasi ku tagaan laba boqol iyo konton ka tirsan ciidanka xoogga dalkan australia ayaa caawinaya booliska gobolka victoria si loo hirgeliyo shuruucdan iyo xanibaadahan cusub iyadoo dadkii lagu qabto inay sharcigan jebiyaan la ganaaxi doono ilaa kun iyo lix boqol oo dollar taliyaha booliska gobolka victoria shane patten ayaa sheegay in ciddii sharciga jebisa ay fishaan in la qaban doono goobo badan ayaanu dadka ku baaraynaa ayuu yidhi waddooyinka qaar baanu gawaari iyo goobo dadka lagu baara dhigaynaa boolis baa meel walba socon doona waxaan isticmaali doonaa ayuu yidhi sidoo kale qalab cusub oo lagu garto taarikada ama number plateka gawaarida taasoo u ogolaanaysa inay ogaadaan halka gaarigaas laga leeyahay iyo meesha uu degan yahay marka waa in la fishaa ayuu yidhi in lagu ganaaxayo haddii lagugu qabto meel aan lagugu talagelin inaad joogto tan ayaa imanaysa iyadoo gobolka victoria laga diiwaangeliyey boqol iyo soddon iyo afar kays cusub oo coronavirusa maanta oo arbaca ah kow iyo toban ka mid a kaysaskaas ayaa lala xiriirinayaa dad horey looga helay ama goobo horey looga helay xanuunka boqol iyo labaatan iyo saddex kaysna baaritaan ayaa lagu hayaa ku dhowaad soddon kun oo qof ayaa xanuunka laga baaray maalintii shalay ahayd taasoo tirada guud ee gobolkan xanuunka laga baaray ka dhigaysa in ka badan hal milyan oo qof ra-iisul wasaare scott morrison ayaa isna ballan qaadaya in taageero lacageed loo fidin doono ganacsiyada iyo meheradaha ay saamaysay xanibaadahan dib loogu soo rogay magaalada melbourne dowladda ayaa culays weyn lagu saarayay inay sii wado lacagaha lagu bixinayo kobcinta dhaqaalaha iyadoo melbourne ay isu diyaarinayso inay mar kala gasho heerka saddexaad ee xanibaadaha caawa habeenbarka asnajiga federaalka ayaa isaguna soo bandhigay qorshe tilmaamaya in xanibaadaha melbourne lagu soo celinayo ay gobolkan uu ku khasaarayo hal bilyan oo dollar asbuuciiba laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhaqaale ahaan la taageeri doono qaar ka mid ah hay-adaha iyo weliba bulshooyinka qaarkood waxaa sidoo kala socda dib u egid lagu sameynayo nidaamka kabidda mushaarooyinka ee job kiiber loo bixiyey iyadoo la filayo in dib u eegiddaas natiijadeeda ay soo baxdo labaatan iyo shanta bishan julaay mucaaradka ayaa ku baaqaya in dib u eegiddaas lasoo hormariyo iyagoo mucaaradku ay sheegayaan in dib u eegiddaas oo la daahiyo ay sii kordhinayso hubaal la-aanta dhaqaalaha wiil yar oo reer victoria oo fasax ku joogay gobolka new south wales ayaa laga helay xanuunka coronavirus wiilkan yar iyo qoyskiisa ayaa dhammaantood laga waayay xanuunka ka hor inta aysan ka tegin gobolkan victoria laakiin maamulayaasha ayaa mar dambe la xiriiray qoyska oo oo tegay magaalada mirimbula ee gobolka new south wales iyagoo u sheegay in uu khalad dhacay qoyska ayaa hadda karantiil ku jira iyadoo maamulayaashu ay la xiriirayaan milkiilayaasha hoteelka tatra hotel oo ah halka qoysku ay deganaayeen tan ayaa imanaysa iyadoo dowladda new south wales ay ka fakarayso inay xanibaado dheeraada kusoo rogto magaalooyinka ku xeeran ama ku dhow xadka ay la leedahay victoria in ka badan konton kun oo ogolaanshaha ayaa la siiyey dadka taasoo u ogolaanaysa inay ka gudbaan xadka victoria iyo new south wales kadib markii xadkaasi la xiray habeenkii xalay ahaa oo talaadadu ay baxaysay arbacaduna soo gelaysay laakiin premierada gobolkaasi waa new south wales ee gladys barry chicklian ayaa ku boorineysa shacabka degan magaalooyinka xadka ku yaala inaysan u safrin dhanka new south wales waxayna uga digtay inay xanibaado adag kusoo rogi doonto bulshooyinkaas haddii loo baahdo a c t na waa australian capital territoryna waxa ay diiwaan gelisay saddex kays oo cusub oo coronavirus a waana kaysaskii ugu horreeyey oo gobolkaasi laga helo muddo bil ah wasiirka koowaad ee gobolkaasi andrew barr ayaa sheegay in kaysaskan ay dhammaantood ka yimaadeen hal qoys ama hal aqal lalana xiriirinayo xanuunka ka dilaaca gobolka victoria dadka victoria uga yimaada a c t ayaa hadda la mamnuucay iyadoo qof kasta oo kasoo gelaya victoria looga baahan yahay inay ogolaansho gaar ah helaan northern territoryna waxay xadkeeda ka xirtay qof kasta oo ka imanaya gobolka victoria gebi ahaanba laga bilaabo maanta oo arbacaa dadka kasoo safraya koonfurta gobolkan ayaa la weydiisanayaa inay afar iyo toban maalmood iskarantiilaan markay galaan northern territory laakiin wasiirka koowaad michael garner ayaa sheegay in xadku uu ka xirnaan doono dhammaan reer victoria ilaa amar dambe victoria ayaa gebi ahaanba hadda laga xayndaabay waddanka intiisa kale kadib muddo bilaa oo uusan wax weyn kasoo qaadayn xanuunka coronavirus madaxweynaha brazil jair bolsonaro ayaa laftigiisa laga helay xanuunka mr bolsonaro ayaa sheegay inuu qaadanayo daawada muranka badan dhalisay ee hydrochloroquine si uu ula dagaalamo caabuqaasi waxaana hadda laga qaaday raajo kadib markii sambabada uu xanuun ka dareemay waxaana uu sheegay in qandhadii haysay hadda ay yaraatay laakiin caabuqan ku dhacayna uusan wax weyn hayn maraykankuna waxa uu qoraal u diray hay-adda w h o ee caafimaadka adduunka taasoo uu ugu sheegayo inuu gebi ahaanba maraykanku hay-addaasi ka baxayo w h o ayaa ah hay-ad ka tirsan qaramada midoobay afhayeen u hadlay hay-adda ayaa sheegay in maraykanku usoo gudbiyey qoraal rasmiya xogayaha qaramada midoobay antonio guterres taasoo ay maraykanku ku sheegayaan inay isaga baxayaan ururka caafimaadka adduunka marka la gaaro lixda bisha julaay labada kun iyo labaatan iyo kowda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horey u tilmaamay inuu tallaabadaasi qaadi doono maraykanka ayaa ku dhaliilay hay-adda caafimaadka adduunka sida ay uga jawaabtay dilaaca ama faafka xanuunka coronavirus saadaasha hawada berita oo khamiisa magaalada sydney qayb ahaan daruur weeyey toddobiiyo toban digrie halka melborna ay ka tahay inta badan cadceed iyo weliba lix iyo toban digrie halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay eber dhibic lixdan iyo sagaal senti oo lacagta maraykanka ah